bsmi illaahi الرxmaan الرaxiim alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى aalihi وaasxaabihi ajmaciin ama bacdu qaala اlimaamu اlbukhaariyu raximah اllahu tacaala baabun itaqu الnaara walow bishiqi tamra wاlqaliilu min الsadqa baabu اtaqu الnaara walow bishiqi tamratin wاlqaliili min الsadqa baabu bayaani macnaa itaqu الnaara walow bishiqi tamra xadiidkaas macnihiisa caddayntiisiibu u baab yahay wاlqaliili wa xukmi اlqaliili wa bayaani xukmi اlqaliili waxa yar xukunkeeda caddayntiisii ayuu u baab yahay min asadaqati oo sadaqa ah wax yar oo sadaqa ah xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay wamahalu aladiina yunfiquuna amwaalahum ibtiqaa'a mardaati illaahi watahbiitan min anfusihim iyo aayadda iyadana oo ilaahay subxaanahu watacaala uu tusaale ku bixiyey dadka amwaashooda nafaqaynaayo o amwaashooda bixinaayo ibtiqaa'a mardaati illaah iyo yacnii iyagoo markaa ay u bixinayaan doonis darteed ridaha ilaahay ay jerinayaan iyo wa tahbiitan sugitaan oo nafsadoodii markaa ay ku sugan tahay min anfusihim ayb xagga naafaha yacnii naftooda iyadooy sadaqadii argagax iyo waxba aynan uga jirin iyo ay ku sugan tahay ayb kuwaas kuwa u bixinaya sadaqada sidaa u bixinaayo wamahalu aladiina yunfiquuna amwaalahum ibtiqaa'a mardaati illaahi watahbiitan min anfusihim kamahali jannatin birabwatin asaabahaa waabilun faaatat ukulahaa dicfayni fain lam yusibhaa waabilun faal aayaddaas marka macnaheedana waa u baab ilaa qowlihi laga gaaro min kulli hamaraat ayb halkan marka musanifku wuxuu jamciyey xadiid lafdigiisa iyo aayad itaqu naara walow bishiqi tamra waa xadiid iyo aayadda ka dambayso wamahalu aladiina yunfiquuna amwaalahum ibtiqaa'a mardaati illaah labada xadiidka iyo aayaddaba liishtimaali dalika kullihi cala alxahi cala asadaqati qaliiliha wa kafiiriha xadiidka iyo aayadda labaduba waxaa ku jiro sadaqadii qofka inuu aad yacnii isku boorin sadaqada laysku booriyo teeda yar iyo middeeda badan macayl aayadda haddaad u fiirsato waxay leedahay kamahali jannatin birabwatin markaasuu wuxuu yidhi roob haddii uu ku do-o waabil ahoo weynna labalaabay keenaysaa wain lam yusibhaa waabilun roob mahiigaana haddounan asiibinna faallun tiixtiixa ayaa ku filan ayb marka meeshaa aayaddu marka waxay tusaysaa sadaqo badan qofka la baxo wuxuu helayo sadaqo yar qofkii la baxana waxa uu helayo xadiidkuna muxuu sheegay ittaqu naara naar iska dhowra oo ka dhowrsada walow bishiqi tamratin timir gabalkeedba timir marka jeexeedu wax yar waayo timir jeexeedu haddii naar loogaga badbaaday intii ka weynnad waa looga badbaadayaa aayadda marka iyo xadiidka tarjamada uu ka dhigtay labadaba waxay keenayaan ama ay koobsanayaan qaliili sadaqati wa kaiirihi sadaqa middeeda yar iyo middeeda badan ayb oo aayadda laftirkeeda wamahalu aladiina yunfiquuna amwaalahum taas cumuumaa laga faa'iidaysanaa maal yar iyo maal badanba waa laga qaadana oo cumuum baa ku jiro sidaasna marka waa looga faa'iidaysan karaa qال xdثna cbayd الlh بن سacيidi qال xadثna أbu النuعmaan meeشhaa marka aayadda تaqdiiraad baa ku jira شhaرx haddaa fiirsan wuxuu leeyahy وqاala الشhaykh ciزالdiin بن cabdالسلاam تaqdiiru الآaيaةi aayadda تaqdiirkeeda waxaa weeyaan maثlu تضciifi أjuuri الadiina yunfiquuna أmwaalهm اbتiغاءa marضaaت الlahi وتaثbiiتa min أنfusiهim kmahali tadciifi himaari اljannati bilmatari in qaliilan faqaliilun wain kaiiran fakaiirun aayadda macnaheeda marka saas oo waxbaa u qadaran laabla mahalu tadciifi ujuuri aladiina kuwii ajaryaalkooda laablaabideeda tusaalihiisa yunfiquuna bixinayeen amwaalahum maalyaalkooda iyagoo ilaahay dartii ay ka tahay ka mahali tadciifi himaari اljannati beertii midhaheeda laablaabitaankeeda oo kale wa bilmaari lagu laablaabo roob roobkii marka labaa loo kala sheegay waabil iyo al markaasuu yidhi in qaliilan in kaana almaطaru qaliilan haddii uu yahay faqaliilun waa wax ka soo baxayo wain kaiiran wain kaana almaطaru kaiiran haddii uu yahayna fakaiirun ayaa ka soo baxayo aayadda marka macnaheeda iyo saas daahir marka cizudiin ibni cabdisalaam wuxuu leeyahy kitaab la yidhaha majaazu lqur'aan oo hal mujallada ayuu leeyahay wuxuu aad uga hadlaa waxyaabaha lasoo qadaro oo sidaanoo kale aayadaha ama tafsiirada iyo lagu soo qadaro ka hadlaa marka baabkiisu aadu ugu fiican yahay majaazu lqur'aan ayaa la yidhaha waa mabuuc ayb marka haddaad macnahaas fahamtana roobka iyo tusaalaha ka dhaxeeya iyo qofka waxa uu bixinaya waxay tahay roob badan haddii beertu ay heshana midho badan baa soo baxaayo roob yar hadday heshana midho yar baa soo baxaayo ninkii maal badan bixiyana wax badan buu helaa maal yar ninkii bixiyana waxbuu helayaa isagana ayb qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu saciidin qaala xadaanaa abunucmaan alxakam huwa bnu cabdillaahi albasriy qaala xadaanaa shucbatu can sulaymaana can abi waa'il sulaymaan marka waxaa weeyaan alacmash sulaymaan bnu mihraan ayb can abi waa'il huwa shaqiiq bnu salma can abi mascuudi radia allaahu canhu qaal abu mascuudna abu mascuudin alansaari albedri cuqbat bnu camrin qaala waxauu yidhi lamaa nasalad markay soo degtay aayatu sadaqati sadaqada aayadeeda kunnaa waxaanu ahayn aayatu sadaqa marka waxaa weya khud min amwaalihim sadaqatan aayaddaa markay soo degtay kunnaa waxaanu ahayn nuxaamilu inaan xambaartan mayno yacni inaan nuxaamil marka ficilka waxaa laga garanaa marka takalluf yacni waxaan isku mashaqay jirnay inaan wax xamaalno suuqa intaan tagno si aan wax u soo helno kunnaa waxaanu ahayn nuxaamilu inaan yacni ujro aan kula xambaartamayno oo aan dadka wax u qaadayno fa jaa'a rajulun nin ayaa yimid marka yacni say u sadaqaystaan intay baxaan ay soo shaqeeyaan oy dhabarka dhigtaan ayay waxay helaan sadaqaynayaan ekada marka iyada yacni zekada waxay waajibaysaa marka nisaab la helo nisaabku waa sabab fii wujuubi zakaa alaa in la fahmo u baahan nisaabku waa sabab oo zakada wujuubkeeda ah sababtuna axkaamta takliifiga ka mid maaha waa xugun axkaamta wadciga ayay ku jirtaa sababtu sabab iyo shardi iyo iyo maanic iyo kuwayaalkaas waxaa la yidhaha alaxkaamu alwadciya axkaamu alwadciyana waxaa laga wadaa calaamaad sharcigu uu ku xiray waajibnimo iyo xaaraam iyo waxyaabahaas uu ku xiray axkaamta wadciyada marka qofka laguma kallifin inuu la imaado waajib kuma aha soo ma fahmin laakiin axkaamta takliifiga dahaarada hadda oo kale dahaarada iyada waa laysku kallifay xugun takliifi awa qof walbo salaad inuu dukada rabo waajibay ku tahay inuu dahaaro la yimaado laakiin dukuulu lwaqti waqtiga inuu galo maalan xugun takliifi a miya mase waa wadci wadci w adig inaad waqtiga keento laguma qasbin qoraxda inaad intaad soo jiiddo cirka bartankiisa dhaafsiiso si aad duhur u tukato taas adig waajibkuguma ah markii aad aragto tuko un waayo marka macnuu waajibku markaasuu yimid sakadu marka maalku saasoo kale waayo nisaabkii markii la gaaro ayaa wujuubku imaanaya inaad keento qasabkuguma ah yacnii inaad suuqa tagto si aad u sakayso waajibkuguma aha laakiin saxaabada iyaga maxay ka wataan marka saxaabada iyagu waxay rabaan ajar fara badan inay helaan oo ama tii waajibka ahayd hadday gaaraan haddii aynan gaarinna middii sunnada ahayd ay rabaan inay taxsiiliyaan ayb marka waa wax aan lagu waajibinin haddana laakiin iyagu ay wanaaggiisa raadinayaan waa fiican tahay marka taana laakiin adiga waajibkuguma marka waxaa la yidhaahdaa maa laa yatimu اlwaajibu ilaa bihi fahuwa waajibun wamaa laa yatimu اlwujuubu ilaa bihi falaysa biwaajibin waajib iyo wujuub baa marka farqi u yar dhaxaynaya kunnaa waxaanu ahay nuxaamilu inaan wax qaadayno oo aan ujro ka raadsanayno fa jaa'a rajulun nin ayaa yimid fatasadaqa bishayin shay ayuu sadaqaystay kaiirin fara badan fa qaaluu waxay yidhaahdeen munaafiqiintii muraa'in huwa isagu ninkaani muraa'in nin istustusaayo ninkaasuna cabdiraxmaan ibnu cawf ayuu ahaa ayb wax badan ayuu soo qaaday oo uu keenay ayb shayga uu keenayna waa siddeed kun ama afar kun ayuu la yimid oo daraahim ama dananiir waa isku tusayaa bay dhaheen wa jaa'a rajulun nin baa yimid saxaabadii ka mida fatasadaqa wuxuu sadaqaystay bisaacin suus ayuu la baxay saac fa qaaluu waxay yidhaahdeen munaafiqiintii in allaha alle lahaniyun mid ka deeqtoon waayo can saaci haadaa ninkan suuskiisa ilaahay waa ka maarmaa marka iyaga waxna ma qabanaayaan qofkii wax qabanayo unbay marka wax uun ay duraayaan ayb kii wax weyn keenayna waa waxbay ka sheegeen ninkii wax yaroo awoodayay keenayna ma dhaafin oo waxbay ka sheegeen ma fiicna marka saasoo kale ayb haddaa wax qabo kartana inaad qabato oo diinkii aada samayso haddii adiga aad waxba markaas awoodi karinna ninka samaynaayo wax saxan hadduu samaynaya iska dhaaf fa nasalad waxaa soo degtay marka aayaddan aladiina yalmisuuna almutawiciina min almu'miniina fi اsadaqaati wاladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum aladiina munaafiqiintii kuwii weeyaan yalmisuuna ceebaynayeen almutawiciina kuwa tatawucaayo min almu'miniina xaal ay ka mid yihiin mu'miniinta fi sadaqaati inay iyay ku ceebaynayaan ay ku duraan waaladiina iyo kuwa ayay durayaan laa yajiduuna aan helaynin ilaa juhdahum dhibaatadooda maaha oo yacnii inay dadaalaan oo dhibaatadoodii wax ku soo shaqaystaan oo wax ay mashaqo iyo dhib ku keeneen kuwa waxaa maahane wax kale aan helayninna kuwa ceebaynayo waa munaafiqiinta macalushaahidka marka tarjamadii xadiidka xaggee iska waafaqayaanna ninna wax yaruu la baxay ninna wax badan rasuulka intiiba waa intoodaa labadoodaa ninkii wax ka sheegay baa wax laga sheegay oo diintu ay wax ka sheegtay marka ninkii wax yar la baxana waa fiican yahay wax badan ninkii la baxana waa fiican yahay sadaqada la sheegayana dabcan waa sadaqada tatawuca amaa midda sakada ah iyada wax cabiran waay xad aan laga yarey karin lagana laga yareynaynin wayaan iyada taas ayb qaala xadaanaa saciid bnu yaxya qaala xadaanaa abi qaala xadaanaa alacmash can shaqiiqin can abi mascuudin اlansaariyi radia allahu canhu qaal kaana rasuulu llahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa amaranaa bisadaqati sadaqa haddii uuna faro indalaqa axadunaa midkeen waa baxaayey ila suuqi suuqa ayuu u baxaayey fataxaamala markaa inuu wax qaado ayuu isku kalifaayey fataxaamala fayusiibu almudda fayusiibu wuxuu soo helaayey uu soo asiibaayey almudda koombo ama wax laba sacabood laba sacab oo qofka sacabkiisu oo dhexdhexaadka yahay wax uu qaadi karo saa hal mar ugu cantoobin karo ayb waa in markaa saasuu intuu soo shaqaysto ayuu intaa wax ka bixinayay sadaqo yar waay marka taa laakiin markaa xagga ajriga iyo kama yar wa inna libacdihim qaarkoodna alyowma maanta la mi'ata alfin boqol kun ayuu haystaa oo qaarkoodna maanta yacnii boqol kun ayuu heli karaa ayaa u sugnaaday ayb isagaa isku jeedaa la yidhi markii horena xaaladaasuu ku jiray markii dambena de dad xoolo lahoo waxay noqdeen boqolaal kun iyo haysto daraahim ama danaaniir ayb markaa wuxuu leeyahay wakhtigaas oo wax yar aan heli karnay laakiin wax yar oo aad loogu dhidido oo loo baahan yahay markaa ay ahayd ayaa haddana qur-aanku aad oo u ammaanay laa yastawii minkum man anfaqa min qabli اlfatxi wa qaatala ulaa'ika acdamu darajata min aladiina anfaquu min bacdu wa qaataluu wakullan wacda allahu اlxusna ilahay saasuu yidhah xadiidka nebiga kalena wuxuu ah laa tasubuu asxaabii fawaladii nafsii biyadihi low anfaqa axadukum midla uxudin dahaban maa balaqa mudda axadihim walaa nasiifahu midkiin saxaabadeeda aan waxba laga sheegin uu yidhi nebiga midkiin haddii uu bixiyo buurta uxud oo dahab ah nin saxaabi koombo uu bixiyey ma gaaraayo ama koombo barkeed ma gaaraayo waayo iyagu marka iyagoo dhididaayo oo aan wixii heli karin oy dhib ku tahay la cabsanaayo oo yacnii rasuulku uu gargaar u baahan yahay ayay diinta soo nooleeyeenay kor usoo qaadeen marka koombadooda iyo isuma dhigmayso xataa buurta uxudo qof gadaal ka yimid ou bixiyo oo iyaga koombadooda wakhtigii loo baahnaayay dhacday ayb marka meesha taasna marka way ku jirta qala xadaanaa sulaymaan bnu xarbin wahuwa abu ayuub alwaashiqiyu qaala xadaanaa shucbatu can abi isxaaqa wahuwa camru bnu cabdillaahi alhamdani qaala samictu cabdallaahi bna macqilin qaala samictu cadiya bna xaatimin radia allaahu canhu cadiy bni xaatim ayaan maqlay buu yidhi qaala waxa uu yidhi samictu rasuula اllahi salى اllahu alayh ali wasalam yaquul nebigoo dhahayaan maqlay ittaqu naara naarta ka dhowrsada walow bishiqi tamratin hal timir jeexeedba ha ahaatee ugaga dhowrsada markaa timir barkeed qofkii sadaqaysto naartii bay gaashaan uga noqonaysaa sadaqo marka yaraan ma gasho qaala xadaanaa bishr bnu muxamed qaala akhbaranaa cabdullaahi huwa bnu lmubaarak qaala akhbaranaa macmarun can الzuhriyi qaala xadaanii cabdullaahi bnu abi bakr bni xasmin can curwata can caaئishaةa radia اllaahu canha qaalat dakhalat imra'atun haweeney ayaa gashay maca habnataani laba gabdhood ay la socdaan ayb lahaa iyada ayay u soo galeen caaisha tas'alu iyadoo haweentaa wax weydiisanayso falam tajid cindii agtayda kama aynan helin ayay tidhi shay-an waxba kama aynan helin hay dakhalat imra'atun haweeney baa gashay oo caaisho u soo gashay maca habnataani laba gabdhood ay la socdaan lahaa iyada u sugnaaday oy dhashay iyada tas'alu iyadoo wax weydiisanaysa caaisha falam tajid waxay tihi caaisha markaa maynan helin cindii agtayda shay-an waxba kama helin hayra tamratin hal timir waxaan ahayn agtayda kama aynan helin yacnii caaisho gurigeedii waa laga waayey hal timir unbaa laga helay fa acdaytuhaa iyaahaa halkii timir baan siiyey fa acdaytu waxaan siiyey haa naagtii iyaahaa timirtii ayaan siiyey faqasamathaa way qaybisay bayna bnatayhaa labadeedii gabdhood bay u kala jebisay halkii timir ayay kala jebisay qaybna waxay siisay gabadhan qaybna gabadhan walam ta'kul minhaa mana aynan ka cunin iyada uma qaamad way istaagtay fakharajad waa iska baxday fadakhala اnabiyu sala اllahu calayhi wasalama nebigii ayaa soo galay calayna annagoo noo soo galay faahbartuhu waan u sheegay faqaala waxauu yidhi man ubtuliya haadihi اlbanaat man ubtuliya qofkii lagu imtixaano haadihi اlbanaati gabdhahan bishayin shay loogu imtixaano kunna lahu waxay u noqonayaan sitran xijaab ayay mina naari uga noqonayaan yacnii gabdhahan qofkii lagu imtixaano wax ka mida qof ee u ixsaan fala dabcan ee yacnii xijaab bay naarta uga noqonayaan ninkii iyaga dhaqaaleeyo tarbiyeeyo hagaajiyo waa naartii bay xijaab uga noqonayaanoo wax naartii ilaahay uu uga badbaado iyay noqonaysaa ayb maxalushaahidka marka waxaa weyaan hadda tarjamada iyo xadiidka ka dhaxayso naagtii halkii xabood timirtaaday laba u kala goysay intaasay ugu ixsaan fashay ilmaheeda wax kale uma heli karin midna jab timira bay siisay midda kalena jab markaasuu nebiga sidan xadiidkan keenay marka jabkaasay marka naarta uga badbaadaysaa marka jabkaa timirtaa bay naarta uga badbaadaya baabkuna wuxuu ahaa ittaqu nnaara walow bishiqi tamra waalqaliili min asadaqa in sadaqada yar in naar looga badbaadi karo ayb meeshaan marka ibnu xajar waxa uu ka bixiyey xadiidkan fawaa'id wuxuu yidhi wafi lxadiidi alxahu cala sadaqati xadiidka waxaa ku jirta buu yidhi sadaqo oo laysku booriyo bimaa qalla wamaa jalla wax yar iyo wax weynba waannahu waanlaa yuktaqara maa yutasadaqu bihi inaan la xaqirin oon la yaraysanin waxa la sadaqaysanayo hadday ku shilan tahay xataa inaan la yaraysanin ila ilaahay baa ajar looga raadinayo wa anna alyasiira min asadaqati sadaqada yar yasturu lmutasadiqa min annaar sadaqada yar xataa qofka la baxay naarta ayay ka asturaysaa ayb haaliuhaa xadiidu caaisha wasayaأtii fi اladab min wجهi aakhara can الzuhriyi bisanadihi wa fiihi التaqyiidu bاlإxsaan xadiidka hadda caaisha ee labadii naagtii u timid labada gabdhood hadda xadiidka ixsaan iyo laguma dhex sheegin laakiin kitaabu اladab iyadoo ixsaan lagu qeyday ayuu noo imaan doonaa walafduhu man ibtuliya min albanaati bishayin faaxsana ilayhinna kuna lahu sitran min annaar ninkii u ixsaan falow ninka naarta uga badbaadaya wasayaأti اlkalaamu calayhi mustawfan hunaaka in sha allahu tacaala wamunaasabatuhu litarjamati min jihati ana alumma almadkuurata lamaa qasamat اtamrata bayna bnatayha markay u qaybisay saara likulli waaxidatin minhumaa shiqu tamratin mid walbaa labada gabdhood waxay heshay hal timir jeexeed waqad dakhalat fii cumuumi waxay soo gashay marka fii cumuumi khabari الsaadiqi annahaa miman sutira min annaar dadkii laga asturay liannahaa miman ibtuliya bishayin min albanaati faaxsanna marka ay wanaajiyeen faaxsana ama ay wanaajiyeen wamunaasabatu ficli caaishata litarjamati iyadana caaisho ficilkeeda meesha tarjamada uu ka waafaqaayo waxay tahay wاlqaliili min الsadqa sadaqada yar walilaayatina wاladiina laa yajiduuna ilaa juhdahum meelahaasay iska waafaqayaan marka axaadiidta baabka iyo tarjamadu waa iswaa isleeyihin baabu fadli sadaqati الشhaxiixi الصaxiixi baabu bayaani fadli sadaqati الشhaxiixi qofka yacnii maal jacaylka oo ku jiro maalka dadaalkiisa iyo xirsigiisa qofka oo ku jiro sadaqada ou la baxo fadligeeda caddayntiisii baab yahay asaxiixi saxiixaasoo asaxiixi caafimaad qabo ninkii isagoo caafimaad qabo shuxiga asalkiisa waxaa weeyaan maalkoo aad loogu dadaalo taxsiilintiisa marka qofkii oo ay qalbigiisa maalka uu ku jiro oo dadaal maalka u haayo haddana caafimaad qabo sadaqada ou la baxo fadligeeda halkana loogu sheega oo ninkaa marka fadliga maxaa loo siinaya fadliga waxaa loo siinayaa naftii buu ka adkaaday naftiio u baahan oo maalkii dadaalkiisii uu ku jiro ayuu intuu xagga iska dhigay ayuu wax la baxay fadli waay marka shayga marka lagugu imtixaano iyo markaan imtixaan lagugu imtixaanin isku mid ma ahan oo ninku maalan marka zinada lagu imtixaano ee uu aad ugu yacni shahwadii ay aad u hayso makansadayoo heli karoo gacanta ku haysto haddana ilaahay cabsidiis uga tegey wuu ka ajar badan yahay ninka aynan kuwa soo dhicin kay ku soo dhicin iyo ninka intay ku soo dhacday meeshaa isagoo joogo ilaahay cabsidiis uga tegay yaa ajar badan midkaan dambe walidaalika ilaahay waa ku ammaanay saddexdii nine dhagaxa uu ku daboolmay nin waxaa ku jirtay inahu kaanat libnatu cammin in adeeraan lahay waa jeclaay waan marar badanaan rabay markii dambe sanad abaara ayaa soo maray dahab ayaan farta ka saaray waa isu kay makanisay markaan ku fadhiistay falamaa qacadtu calayha qaalat ittaqi illaaha walaa tafudda alkhaatama ilaa bixaqi sidaasay tiri moogtaha meeshaasoo uga tegey marka wuxuu leeyahay taasoo kale marka wixii marka lagu imtixaano rabitaan iyo shahwa ay ku jirto haddana cabsi alle iyo cadamada alle darteed uga tago fadli baa ku jiro liqowlihi ilaahay qowlkiisa uu yidhi wa anfiquu bixiya mimaa min bacdi maa kii qaarkiis rasaqnaakum aan idinku arsuqnay min qabli an ya'tiya intuunan imaanin uunan ku imaanin axadakum midkiin almowtu geerida aynan ku imaanin alaaya yacnii tan maxay tusay marka aayadda qofka intuu caafimaadka qabo inuu sadaqada la baxo asaxiixdaas wa qowlihi yaa ayuhaa hooy aladiina kuwii aamanuu rumeeyow anfiquu bixiya mimaa rasaqnaakum min bacdi maa rasaqnaakum waxaan idinku arsuqnay wax ka mida min qabli an ya'tiya intuunan imaanin yowmun maalin laa baycun beec fiihi dhexdiisa ounan aanin wax kala gadasha dhexdeeda maalinka aanay jirin qال xdثna موسى بن إسmاعيل وهو أbو سلمة التبوذkي qال xdثna cبدالواxد qال xdثna cmاaرة بن القعقاع qال xdثna أbو زرعة هو أbو زرعة بن cمر بن جرير بن cبد اللh الbjلي wya أbو زرعة الrازي ma aha أbو زرعة الrازي bخاaري buuba la simey sgaalkan maba imaan kar qال xdثna أbو هريرة رضي الله عنه qاaل jaaءa rajulu nin ayaa yimid ilaa rasuuli اllahi sal ly slam nebigu u yimid faqaala waxa uu yidhi yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ayu sadaqati sadaqatee aho acdamu ajran hiya iyadu acdamu weynin badan ajran xagga ajarka qaala waxa uu yidhi an tasadaqa an tasadaqa inaad sadaqaysato an tasadaqa ay tatasadaqa taadu isaabku isku idqaami an tasadaqa inaad sadaqaysato wa anta adiga oo saxiixun caafimaad qabo shaxiixun maalka u dadaalayo bukli oo kugu jiro takhsha alfaqra faqri a ka cabsanaysid wa ta'mulu aad diididiilaynaysid ood rajaynaysid alqinaa hodantinimo oo shilinkan mid kale haddaad u geysid amaad waxyeelataabaa kugu jirta walaa tumhil ha suganin oo ha koranin xataa idaa balaqat ilxulquuma ilaa ay nasadii ka gaarta kalxamihi qulta markaa aad tidhaahdid lifulaanin hebel kadaa ayaa u sugnaatay walifulaanin hebelna kadaa ayaa u sugnaaday waqad kaana lifulaanin hebelna waxuu lahaa waxaa ee waxaa waqtigaa ha gaari meeshaan marka wa anta saxiixun shaxiixun taas yacnii bukliga miyaa laysku ammaanaa marka fadliga waxa u yeelay sadaqadaani ma waxay tahay ninkan inuu bakhiil yahay maya saas maaha intuu ku sheegay marka ibnu xajar wuxuu yidhi walamaa kaanat mujaahadat الnafsi calى ikhraaji اlmaali maca qiyaami maanici الshuxi daalan calى صixati اlqasdi wa quwati الragbati fi اlqurbati kaana dalika afdala min gayrihi walaysa اlmuraadu ana nafsa الshuxi huwa sababu fii hadihi اlafdaliyati wuxuu leeya waxa afdaliyada keenaya waxay tahay bakhiiltinimadu waa maanic sadaqada kaa celinaya maanicaasoo taagan ayaa qofkii naftii intuu la dagaalamay oo xagga iska dhigay maanicii maanicaasoo marka uu xagga iska dhigay iyo naftii uu la dadaalay maxay tusaayaan qasad qofkan inuu qasad fiican leeyahay bay tusaayaan qasadka waay marka wax fadliga keenaaya ee ninkan bukliga ku jiro keligiis maaha in fadli hadda fadli buu leeyahy la leeyahay ma meeshaa marka waqaala alkhaaabiyu khaaabi waxa uu yidhi fiihi ana almarada yaqsuru yadda almaaliki can bacdi milkihi maradka iyo jiradu waxay ka gaabinaysaa qofka yacnii ninka maaliga ah gacantiisa waxay ka yaraynaysaa ay ka gaabinaysaa can bacdi milkihi milkigiisii qaar ka mida wa anna sakhaawatahu bilmaali fii maradihi laa tamxu canhu siimat albukli ninku markuu jiro ay soo kortoo dhimashadii ku dhowaado inuu sakhi noqdo ka tirtiri mayso bukliga calaamadiisa falidaalika waxa uu yidhi markaa shardu sixati اlbadani fi الshuxi bilmaali falidaalika sharطa sixata اlbadani fi الshuxi biاlmaali liأnnahu fi اlxaalatayni yajidu lilmaali waqcan fii qalbihi lima ya'mulhu min albaqaa'i waxyaabahaas markaa yacni saa darteed labada xaaladba marka waa ku jirtaa oo waxaa la shardiya halkaan hadda jirku inuu caafimaad qabo markaasuu sii daray tarjamaday marka xadiidku waa isleeyihi baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan kii hore u calaaqa la leeyahay un marka qala xadaanaa muusa bnu ismaaciil qaala xadaanaa abu cawaanata can firaasin can الshacbiy can masruuqin can caaئiشhaةa radi allahu canha ana bacda aswaaji الnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga xaasaskiisii qaar ka mida qulna lilnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebiga waxay ku yidhaahdeen ayunaa keeneeba asracu huwa asracu yacnii isagaba deg deg badan luxuuqan xagga haleelitaanka bika adiga oo ku soo haleelay yacnii inteennan yaa yacni kusoo haleeli ogoo marka aad dhimato kabacdi qofka kugu xigsanayo kusoo haleeli og yaa waayo qaala waxau yidhi nebiga adwalu kunna midda dheer yaddan xagga gacanta tii gacan dheer adwalu kunna midda idinkugu dheer yaddan xagga gacanta midda idinkugu dheer ayaa anig igu soo xigsanayso isoo haleelayso markaan dhinto tan ugu horrayso isoo raacayso xagga dhimashada taas faakhaduu waxay qaateen qasabatan laan yadracuunahaa ay ku mitirinayaan markaa ay ku dhudhumaynayaan markaa waxay sameeyeen laan bay qaateen markaasay ku cabirayaan fa kaanat sawdatu sawda waxay ahayd adwalahunna yaddan midda ugu gacan dheer bay ahayd laakiin macnaha nebigu uu ka wado middii wadatay ma ahayn sawdo iyada zaynabay ahayd facalimnaa waxaan ogaanay bacdu waqtigaa ka gadaale annamaa kaanat inay ahayd duula yadihaa gacanteeda dherarkeeda asadaqatu inay tahay ayb annamaa kaanat isadaqatu sadaqada duula yadihaa inay tahay wa kaanat waxay ahayd zaynab halkan hadda laguma sheegin zaynab laakiin waaqiciyan baa waxaa la ogyahay nebigu markuu dhinta xaasaskiisa tan ugu horraysayo dhimatay zaynabay ahayd zaynab binti jaxsh radia allaahu canha caa-ishana axaadiid bayba ku sheegtay waxay leedahay waxay ahaan jirtay inay masaakiinta quudiso intay waxcaw iyo wax tasho ayay cawda iibin jirtay waxay ka hesha masaakiintay sii jirteen markaasaan garannay nebiga waxa uu ka wado inay tahay waxbixinta wa kaanad waxay ahayd zaynaba asracanaa midda noogu deg deg badan luxuuqan xagga haleelid bihi nebiga ay ahayd wa kaanad waxay ahayd tuxibu inay jeceshaha sadaqata sadaqada hadda wax zaynab oo dikri oo soo hormarayo zaynab ma jiro laakiin axaadiid fara badan iyo macnaha saxdaa saas wa ee sowda iyo zaynab zaynabaa hor dhimatay ayb xadiidka marka wuxuu tusayaa qofka intuu nool yahay fadliga sadaqada ayaa ku jira ayb halkaanuu marka baxdi dheer ka sameeyey ibnu xajar halkaasaa marka ka akrinaysa marka wuxuu leeyahay halkan zaynab see damaa'irtan zaynab loogu celina maba la sheegin ee waxaa la leeyahay mararka qaar waa bannaantaha damiirka in iyadoon waxba yani isim la sheego ka horreeyey aanu jirin haddana siyaaqa laga fahmaya in laysaga celin karo waxaa ka mid a xataa tawaarad bilxijaab xataa tawaarat bilxijaab ilaa ay yacni qarsoonaatay xijaab ay isku qarisay yaa waayo marka waxaas la sheegaa qoraxda qoraxdiina lama soo xusinoo lama sheegin min baabi xataa tawaarat bilxijaab weeyaan baa la dhahaa wuxuu yidhi halkan marka wafi lxadiidi calamun min aclaami الnubuwati daahirun xadiidka waxaa ku sugan mucjizo mucjizaadka nebigaoo muuqata oo wuxuu yidhi ta idinkugu sadaqo badan zaynabay ahayd iyadaana haleeshay nebiga wa fiihi jawaasu iطlaaqi lafdi اlmushtaraki bayna alxaqiiqati wاlmajaazi bigayri qariinatin waxaa kaloo laga qaadanaya buu yidhi xadiidka lafdi mushtarak oo xaqiiqo iyo majaaz labadaba loo isticmaali karo in la iطlaaqi karo iyadoo aan qariinana la sheegin midaan buu ahay wa huwa lafdu aطwalu kunna idaa goorma laakiin dadka in la wareeriya lama rabo idaa lam yakun maxduurun fahm la-aantaas haddaan wax dhiba aanay ka imaanaynin ayb marka taasuu marka tilmaamay wa fiihi ana man xamala alkalaama calىa daahirihi wa xaqiiqatihi lam yulam wain kaana muraadu اlmutakalimi majaazahu nin baa hadal ku hadlay hadalka sarbeeb waayo xaqiiqana waa leeyahay majaazna waa leeyahay ninkii lagula hadlay xaqiiqadii oo iska qaatay ninkaan hadlayna majaazkii buu u jeedaa wax eeda ma leh maxaa xaqiiqada u qaadatay ma la dhihi kara maxaa iyadaada soo degdegaysa lianna niswata اnabiyi sala اllahu calayh waali wasalam xamalna duula lyaddi cala alxaqiiqati falam yunkar calayhina laguma inkirin baabu sadaqati اlcalaaniyati calaaniyada sadaqadeeda xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay yacni sadaqo muuqato wa qowlihi caza wajalla iyo ilaahay qowlkiisa macnihiisa aladiina yunfiquuna amwaalahum kuwa maalyaalkooda bixinayaan bileyli habeen wanahaari maalin siran musiriina xaal ay yihiin iyagoo siraysanaya wa calaaniyatan mucliniina xaal ay yihiin iyagoo bannaanka dhigaa oo iclaaminaa marka siran wa calaaniyatantan baa waxay tusay marka sadaqada in la bannaanka la dhigi karo la muujin karo ayb sadaqada marka labay u kala baxdaa dabcan sadaqa farad iyo mid tadawuc ah midda faradka in la muujiyaa fiican sadaqada faradka ee zakada in la muujiyaa fiican si qofka maxalli tuhmo uusan u noqonin oo yacni dadkii aynan dhihin war ninka intaanu xoolo leh weligiis asoo zako dhiibaya lama arkin isagiiba waxay ku tahay cirdigiisay dhibe a'immada waxay leeyihin marka imaamu tabari iyo a'imo badan waxay dhahayaan hadday tahay sadaqadu mid farad ah waa muujinay midda laakiin tadawuca ah middaasa in la qariyaa ay aad ugu fadli badan tahay ilaa qowlihi laga gaaro walaa hum yaxzanuun marka wax xadiidka kuma qorin laakiin aayaddaa tusayso baabu sadaqati siri sirta sadaqadeeda xukunka ku soo aroora caddayntiisiibu u baaba qofka yacni sadaqadii inuu siraysto sadaqada marka sunnada ahaa sirta ku fiican in la silaysto wa qaala abuu hurayrata radia allaahu canhu can اnabiyi sala اllahu calayh ali wasalama warajulu nin tasadaqa bisadaqatin sadaqa la baxay fa akhfaahaa qariyey xataa laa taclama ilaa aynan garanin shimaaluhu midigtiisa maa sanacad yemiinuhu midigtiisa waxay samaysay xataa laa taclama ilaa aynan ogaanin shimaaluhu bidixdiisa maa sanacad waxay samaysay yemiinuhu midigtiisa yani marka ninkaa maxaa xadiidka marka muxuu tilmaamaya maxaa lagu ammaanayna sir qofka xataa bidixdiisa taagan waxa uu bixinayo ma oga maarkaa marka sadaqada sirtaa marka inay fiican tahay fadli leedahay ayb qowluhu tacaala wain tukfuuhaa sadaqadii haddaad qarisaan wa tu'tuu aad siisaan haa sadaqadii alfuqaraa'a aad siisaanna fa huwa kaasaa khayrun lakum idiin khayr badan yanii in tubdu sadaqaati fanicimaahi haddaad muujisaan fanicimaahi wain tukfuuhaa wtu'tuuha alfuqaraa'ana fahuwa khayrun lakum marka sadaqatu sirigii inay fadli badan taha aayadda ay tusaa laakiin waa marka ay tadhawuca tahay maxaa ile aayadda waxay ku soo degtaa jumhuuru lmufasiriin waxay leeyihiin aayadda waxay ku soo degtay sadaqatu tadawuc ee midda waajibka iyada kuma imaanin ayb halkan marka wuxuu leeyahay ayb qaala wa kaana ya'muru biikhfaa'i sadaqati muطlaqan nebigu wuxuu amri jiray sadaqada oo la in la qariyo wanaqala abu isxaaq aلzajaaj ana ikhfaaءa الzakaati fii zamani الnabiy sal l slam kaana afdal waqtigii nebiga zakada in la qariyay fadli badnayd faamaa bacdahu gadaashiis faina الdanna yusaa'u biman akfaaha qofka sekada qariyo bixinteeda malada ayaa loo xumaynayaa wax iga galay male inuu dhahana maaha falihaada kaana idhaaru zakaati almafruudati afdala sakada faradka in la muujiyo ayaa fadli badan saa darteed qaala ibnu caiya ibnu caiya tafsiir weyn buu leeyahay wayushbihu fii zamanina an yakuuna alikhfaa'u bisadaqati alfardi afdal isaguna wuxuu yidhi waqtigeenna waxaaba habboon inay fadli badan tahay sadaqada faradka xataa in la qariyo faqad kahura almaanicu laha wa saara ikhraajuhaa curdatan liriyaa ayb maanican diidayana waa batay buu yidhi bixinteediina waxay noqotay wax laysku tustuso dadka wa ayضa fakaana salafu yucطuuna zakaatahum lisucaati salafku sakadooda waxay u dhiibi jireen dadka aruurinayo wa kaana man akfaaha utuhima bicadami اlikhraaj sakadii oo la aruurinayo caamiliinta ay aruurinayaan ninkaan siinin oo aniga hoos hoosaan u bixiyey dhaho maxaa loo malaynayo nin sakadii ka dhuumanayo u ekaanayo wa ama alyowma maanta fasaara kullu axadin yukhriju zakaatahu binafsihi fasaara ikhfaa'uha afdal waagaas wuxuu yidhi sakada dadku waa laga aruurin jiray maanta nin walbaa isaga iskiis u bixiya marka tartiibtiis dad yaanu iyounan u sheegin sidaasuu marka yidhi waa suuragal marka tan baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa tasadaqa haddii uu ku sadaqaysto calaa haniyin nin waxhaysto wa huwa isaga oo laa yaclamu aan ogeyn nin waxhaystow sadaqadiisii siiyey gacan miskiin kuma dhicin wahuwa laa yaclamu laakiin ma oga isaga maxay tahay marka saxad sadaqatuhu waay sadaqadiisii waa ansaxaysaa qaala xadaanaa abulyamaan qal akhbaranaa shucaybu qaala xadaanaa abu zinaad can اlacraj can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اllahi sal l slama qaal qaala rajulu nin waxa uu yidhi laaatasadaqanna waan sadaqaysanaya sadaqaynayaa bisadaqatin sadaqan la baxaya fakharaja bisadaqatihi sadaqadiisii ayuu bixiyey ayb fakharaja bisadaqatihi ayuu la soo baxay uu soo baxay isagoo sadaqadiisii wado fawadacahaa wuxuu saaray ou dhigay fii yaddi saariqin tuug gacantiis ayuu geliyey min tuug fa asbaxuu dadkii way soo waabariisteen yataxadauuna iyagoo sheekaysanayo maxay dhahayaan tusadiqa calaa saariqin tuug ayaa maanta wax lagu sadaqaysta xalay fa qaala waxau yidhi allaahuma laka alxamdu ilaahu adaa mahadle la atasadaqanna bisadaqatin sadaqaan la baxayaa oo la baxayaa fa kharaja bisadaqatihi sadaqadiisii wuu la soo baxay yani wou soo baxayso sadaqadiisii wato wa ayb laazim isaga ficil laazima fakharaja wou baxay bisadaqatihi sadaqadiisa isagoo markaa wato fa wadacahaa wuxuu dhigay fii yadi zaaniyatin zaaniyad gacanteeda ayuu dhigay saaray fa asbaxuu yataxadauuna waxay soo waabariisteen iyagoo sheekaysanayo tusaddiqa alleylata calaa zaaniyatin baa caawa lagu sadaqaysta faqaala allahuma laka alxamdu ilah adaa mahadlo calaa zaaniyatin yanii inaan ku sadaqaystay zaaniyad korkeeda laa tasadaqanna bisadaqatin fakharaja bisadaqatihi fawadacahaa fii yadi haniyin nin haysto ayuu gacanta u geliyey faasbaxuu yataxadauuna tusaddiqa calaa haniyin faqaala allahuma laka alxamdu calaa saariqin wacalaa zaaniyatin wacalaa haniyin fautiya waa loo yimid faqiila lahu waxaa lagu yidhi amaa sadaqatuka sadaqadaadii calaa saariqin tuugga aa ku sadaqaysatay falacallahu mudan waxaa laga yaabaa an yastacifa inuu dhowrsado can sariqatihi tuugnimadiisa inuu ka dhowrsado wa ama zaaniyatu midda zaaniyadaana falacallahaa mudan oo waxay mudan tahay an tastacifa inay ka dhowrsato can zinaha zinadeeda yani meel xun kuma dhicin oo maslaxa inay ka timaadaaba laga yaabo wa ama alhaniyu hanigiina falacalahu mudan an yactabira inuu ku cibro qaato war ninkan baa wax ku siiye adoo wax haysto war adiga amaad wax bixisaa inuu is yidhaaho oo ictibaar ay noqoto fa yunfiqu markaa uu bixiyo mima acdaahu llahu wuxuu ilaahay siiyey markaa uu wax ka bixiyo ibnu xajar marka wuxuu yidhi wafi lxadiidi xadiidka waxaa ku jirta dalaalatun calaa ana asadaqata kaanat cindahum mukhtasatan biahli اlxaajati min ahli اlkhayr yani dadka waxaa ka dhaadhacsanayd saxaabada sadaqadu inay gaar ku tahay dadka baahan oo haddana ahlu khayrka ah ayb maxaa yeelay ma aynan dhaheen tuug baa wax la siiye iyo zaaniyadaa wax la siiye iyo qani baa wax la siiye iyo lama aqoonin kuwaasoo kale in wax la siiyo walihaada tacajabuu waxay la yaabeen min asadaqati sadaqo cala alasnaafi alaaati saddexdii qolo lagu sadaqaysto wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan ana niyata almutasadiqi ninka wax sadaqaysanaya niyadiisa idaa kaanat saalixatan hadday suuban tahay qubilat sadaqatuhu sadaqadiisa waa la aqbalayaa walow lam taqac almowqica booskeedii saxda ahaaba yaynan ku dhicin ninkaan down isagu ogeyn niyadiisana ay niyo saadiqa ah ay tahay meeshii uu ugu talagalay kuma dhicin meel kale ku dhacday adiga jir waa ka helaysa wاkhtalafa اfuqahaau fuqahadu waxay isku khilaafeen fi اlijzaa'i ma gudaysaa idaa kaana dalika fi zakaati اlfardi zakadii baa lagugu lahaa faradka ahayd nin adiga aada is leedahay ninkan waa saaxibu duuxaaja waa nin baahan aada is leedahaad siisay ninkii waxaad ogaatay inuu nin qani a yahay buu haystaba zakadaadii ma gudantay mase inaad ku celisid baa lagaa rabay way isku khilaafeen fuqahada meel kal meelowna noogu keeni doonaa baab marka wuxuu ku keeni doonaa asadaqatu cala azawj halkaas ku baxsin doona walaa dalaalata fi lxadiidi cala alijzaa'i walaa cala almanci xadiidkan wuxuu yidhi ma tusaayo inay gudayso iyo inaynan gudaynin midna lagama qaadanayo wa min hama meeshaa marka owrada almusanifu atarjamata bilafdi اlistifhaam maadaama ay ijzaa iyo manci midna tusaynin ayuu wuxuu yidhi lafdi istifhaamu keene idaa tasadaqa calaa haniyin wahuwa laa yaclamu jawaabtu maxay noqonay ma sheegin ayb walam yajzim bilxukmi xukunkii ma jasminin fain qiila haddii la dhaho ina alkhabara khabarku inamaa tadamana wuxuu koobsaday qisatan khaasatan waqaca aliطilaacu fiiha calaa qabuuli sadaqati biru'ya saadiqatin itifaaqiyatin famin ayna yaqacu tacmiimu اlxukmi qisadaan hadda aan akrinay haddii la yidhaha waa qisa khaas ah waaqaca khaas ah oo riyo iyo marka waxa ay isku waafaqeen xukunkan cumuumka xaguu ka imaanaya faاljawaabu ana tansiisa fii hada اlkhabari calaa rajaءi اlisticfaafi huwa daalu calaa tacdiyati اlxukmi yacnii in la yidhi ninka tuuggaa inuu dhowrsadaa laga yaabaa zaaniyadda inay dhowrsataa laga yaabaa hanigi inuu cibro qaato wax bixiyaa laga yaabaa taas ayaa qariino xukunka gudbinaysa ah oo aan tksiis keenaynin ayb fayaqtadii markaa wuxuu keenayaa ayb irtibaaطa alqabuuli bihadihi اlasbaab aqbalitaankiiba asbaabtan lagu xiray ee asbaabtanna hal waqti kuma eka mar walbay jiri kartaa wa fiihi fadlu sadaqati الsiri xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaya hoosta sadaqada sir ahaanta loo dhiibo fadligeeda wa fadlu اlkhlaasi ikhlaaska fadligiisa واstixbaabu icaadaةi الsadaqati idaa lam taqac almowqica sadaqada in lagu celiyo haddana haddaynan booskeedii dhicin wa ana alxukma liلظaahiri xukunka waxaa iskale waxa muuqdo xataa yatabayana siwaahu ilaa wax kale ay soo baxaan ayb wa barakatu اtasliimi wاridaa waxaa kaloo xadiidka ku jiro yacnii qofka inuu waxa ilaahay keena u raalli ku noqdo ayb maxaa ile ninkan markii la yidhi wartuug baa wax kusa allahuma laka alxamdu wadamu اtadajuri biاlqaضاء ilaahay wuxuu soo qadaro in loo xanaaqo arrintaa inay xun tahay kama qaala bacdu اsalaf siday yidhaahdeen laa taqطaci اlkhidmata walow dahara laka cadamu اlqabuuli laa taqطacha goynin alkhidmata shaqada walow dahara laka haba kuu muuqdo cadamu اlqabuul inaan lagaa aqbalaynin xataa hadday kuu muuqato inaan wax lagaa aqbalaynin ha joojinin dadaalka wadcigi dadaalka lacalla in lagaa aqbalo baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan idaa tasadaqa hadduu ku sadaqaysto cala bnihi wiilkiisa wahuwa isaga oo laa yashcuru aan ogeyn ilmihii marka sadaqada waajibkaa ilmahaaga ma u yeeli kartid dabcan iyagoo nafaqo waajibayba leeyihiin marka ninkii cunugiisii wax ku sadaqaystay isagoon ogeyn inuu cunugiisii yahay maxay noqonaysaa taasna jawaabtii ma sheegin taqdiirkeeda waxay tahay jaaza waa bannaan tahay maxaa yeelay lianna liannahu yasiiru licadami shucuurihi kalajnabiy dareen la-aantaas baa waxay keenaysaa oo waxay ka dhigaysaa wiilkan ajnabi oo kale ka dhigaysaa qaala xadaanaa maxamed bnu yuusuf qaala xadaanaa israa'iilu qaala xadaanaa abuljuwayriya ayb abuljuwayriya magaciisa waxaa laydhaha xiqaani bnu kufaaf mashhuur bkunyatihi abujuwayriyaة اljarmi أna macna bna yaziid radia اllahu canhu xadaahu qaal baayactu rasuula اllahi sal l slam nebigan la mubaayacooday ana aniga wa abii aabbahay iyo wajaddii awowgey aniga iyo aabbahay iyo awowgay nebigan la mubaayacoon waa manqaba aad u weyn saddex yani isdhashay nebiga la mubaayacooday saddexdooda saxaabe wahaطba calaya ayb wuu ii doonay nebiga sala allahu calayh ali wasalam fa ankaxanii waa ii nikaaxiyey ayb wa khaasamtu ilayhi waanan u dooday arrin khusuumo iyo dood ayaa nebiga ula tegey isagoo noo kala saaran iyadana fadiilo waayb wakhaaba calaya marka waxay tahay nikaax buu ii raadiyey way gabar buu ii doonay rasuulka sal alla l slam yani rasuulka marka gabar ugu doonaayo waxay tusaysaa ninkan wanaaggiisa iyo akhyaarnimadiisa wa kaana abii yaziidu ayb wa kaana abii aabbahay wuxuu ahaa yaziidu aabbahay yaziid akhraja inuu soo bixiyey danaaniira danaaniir yatasadaqu bihaa liyatasaddaqa bihaa soo ula baxo u sadaqaysto fawadacahaa wuxuu saaray cinda rajulin nin agtiisa fi lmasjidi masaajidka masaajidka dhexdiisa ayuu nin u dhiibayoo waxa uu yidhi orodo sadaqadii bixi iga kala geegee sadaqadan meeshaa marka waxaa laga qaadanaya qofka wakiil waa looga noqon karaa sadaqada in laga geegeeyo fa ji'tu waan imid buu yidhi fa akhadtuhaa waan ka qaatay ninkii marka sadaqadii uu dhiibaayo waa ka qaatay ana marka fa ataytuhu bihaa waan ula imid aabbahay fa qaala waxa uu yidhi wallaahi baan ku dhaartee maa iyaaka aragtu maa aradtu aniga ma aanan doonin iyaaka adiga kulama aanan rabin sadaqada labadoodii marka nebigay isula tageen bal in sadaqadu qaadan karo cunugan iyo in kale fa khaasamtuhu ilaa rasuuli illahi sal l salam nebiga ayaan ula dood tegey aabbahay fa qaala waxa uu yidhi laka waxaad leedahay maa naweyta waxaad niyeysatay yaa yaziidu yaziidow adiga wixii aad niyeysato inaad waxaan sadaqo u baxsataa leedahay walaka adigana maabaad leedahay akhadta aad qaadatay yaa macno adna wixii aad qaadatay waa leedahay orad iska tag buuri nebi sal sl xadiidka marka tarjamadii xadiidku waa iswaafaqayaan ayb marka raawigan waxaa muuqatay intaan markuu leeyahay faankaxanii ee wakhadaba calaya faankaxanii wakhaasamtu ilayhi waa la mubaayacooday calaaqadii nebiga ou la lahaay oo noo sheegaan inay calaaqo weyn ay ahayd meeshaa marka waxaa laga qaadanaya qofka fadliga ilaahay siiyey inuu sheeg sheegi kara oo dhihi karo waay waxabaa ilaahay siiyey haddaysan ka ahayn inuu dadka iskugu faaninayo haddaynan ka ahayn haddownan isku faaninaynin wuu sheegi karaa min baabi amaa binicmati rabbika faxadid culammada qaarkoodna waa arkaysaa suyuudi baa aad ugu badan xusnulmuxaadaraha tarjamo dheerow iska bixiyey marka aad buu wuxuu u sheegay marka wuxuu ilaahay uu siiyey qofku markuu akhriyey wuxuu isleeyahay yacnii intaan uu sheegaayo qof baa wuxuu isdhihi karaa sheekha muxuusaan isugu faaninaan laakiin faan iyo isfaanfaanis hadda kama ahane waxay ka tahay waa amaa binicmati rabbiga faxadi say laftirkiisa saasoo yidhaahdaa ayb marka tarjamada xadiidku marka taasaa laga qaada halkan marka wuxuu yidhi sharax yar buu ka bixiyey qaala ibnu rushayd alظaahiru anahu lam yurid biqowlihi wallahi ma iyaaka aradtu ay inii akhrajtuka biniyatii yani maa iyaaka aradtu kama wado aniga markaan waxaan dhiibaaya niyadeyda ayaan kaaga bixiyey adiga inaadan ku jirin ayaan niyada geliyey saas kama wado wa innamaa aطlaqtu wuxuu ka wadaa waan iطlaaqay liman tujzi'u canii asadaqa qofka ay sadaqada iiga gudmaysan ku iطlaaqay aniga walam takhdur anta bibaali adigana iguma soo dhicinba qalbigayga kuma soo dhicin adiga ayb nebiga marka waa socodsiiyey iطlaaqa ayuu marka socodsiiyey لأنه فوض للوكيل بلفظ مطلق فنفذ فنفذ فعله ninkii wakiilka ahaa waxba kuma hebel iyo hebel ha siinin ma dhihin orada sadaqadaan iga bixi buu yidhi bis wakiilka tasarufkiisa waa fula marka iطlaaqaas la iطlaaqay buu ku fula wa fiihi daliilu calى اlcamali biاlmuطlaqaat meeshan waxaa laga qaadanayaa buu yidhi waxyaabaha muطlaqaadka in lagu camal fali karo calىa iطlaaqiha sidaas ay u daysan yihiin wain ixtamala haba ixtimaalo ana almulaqa mulaqu low khaطara bibaali wain ixtamala ana almuطliqa ninka iطlaaqaayo low khaطara bibaalihi qalbigiisa hadduu kusoo dhici lahaa fardun qof min alafraadi dadka ka mida la qayada lafda bihi lafdiga uu qeydi lahaa wallahu aclam wuxuu leeyahay waxaa jira iطlaaq iyo taqyiid ilaaq waxaa la yidhaha shayga marka in wax lagu xiro laga daayo shay iska furan ilaaq taqyiidkana waa wixii shardi ama sifo iyo un lagu xirxiray ayb waxaa halkan marka wuxuu leeyahay shayga mutlaqa ah in sidiisa loo isticmaalo idlaaqiisa inay bannaan taha laga qaadana nas baa soo aroora waa mulaq mutlaqnimadiisa lagu isticmaala ilaa in la helo nas qeydaya in la helo haddii taqyiid uu ku soo arooro taqyiidkaas ayaa wax fasiraya wixii marka laga bixiyey waa laga bixinayaa inta kale loo deeyay ilaaqaani waxaa loo fahmaa taqyiidka halkan haddana wuxuu yidhi qofka muطliqa ah ee wax idlaaqaayo qalbigiisa haddii yanii qof dadka ka mida haddii uu markaas uu wax dhiibaayo yani uu tasarufkii bixinaayo hadday qalbigiisa uu ku soo dhici lahaa qof fardi min alafraad qeyd uu samayn lahaa haddii hadda uu ka tegey oo uunan samayninoo ou iska idlaaqay idlaaq unbaa jiraya hebel hadduu ogaan lahaa waa ka bixi lahay iyo waxaas ma soconaya ayb markaa wuxuu yidhi ayb wastudilla bihi xadiidkan waxaa loo deliishaday calaa jawaasi dafci اsadaqati ilaa kulli aslin wa farcin sadaqada in la siin karo waalid iyo ilmo asal kastay farc walow kaana miman talzamhu nafaqatuhu xataa qof ay nafaqadiisu ku laasimaysaa ahaa walaa xujata fiihi xadiidkan arrinkaa ma tusaayo liannahaa waaqacatu xaalin waaqacatu xaal weeyaan faاxtamala an yakuuna macnun kaana mustaqilan laa yalzamu abaahu yaziid nafaqatahu laa yalzamu ayb abaahu yaziida nafaqatuhu waxaa laga yaabaa ninkan inuu keligii nin mustaqil iska ah uu yahay oo aabbuhu aynan nafaqadiisa ku laasimaynin saas darteed marka hadday sidaas tahay waa iska qaadan karaan yani biil inuunan ku lahayn ayaa laga yaaba inay jirta lama oga inuu biil ku lahaa inuunan biil ku lahayn maadaama aan la ogeyn de meeshaan marka looma deliishan karo qofkii nafaqadiisu ay waajibka kugu ahayd baad sako sii kartaa ma laga qaado وسيأتي الكلام على هذه المسألة مبسوطا في bاaب الزكاة على الزوج بعد ثaلaaثيiنa baaبا sdن baabka baعd ayay noo imaa doontaa wa fiihi jawaasu اliftikaari bilmawaahibi اrabbaaniyati ayb xadiidka waxaa kaloo laga qaadanayay bannaanta in lagu faano waxyaabaha mawaahibta qofka ilaahay uu siiyo ayb wاtaxaduثi binicami اllaah iyo ilaahay nicmooyinkiisa in laga sheekay karo wa fiihi jawaasu الtaxaakumi bayna alabi wاlibni aabba iyo wiilkiis inay qaado isla aadi karaan maxaayeele macam iyo yaziid nebiga isla doode isla dood tageen sooma wa anna dalika bimujaradihi laa yakuunu cuquuqan arrintaas mujaradkeeda cuquuq maaha haddayna wax kale u helin mujarad yacnii hebel wiil iyo aabbihiis baa nin sheikha iskula tegen masaladan aabowsaan maaha waa tahay sheikhaan noo geey xaqan waa leedahay may malihid qaadiga noo geey ha caddeeya ama ninka imaamka suldaanka noo geey waa la tegey intaas cuquuq ma aha wiilkan aabbihiis waa caasiyey ma la dhihi karo haddayna wax kale u helin wa jawaasu listikhlaafi fi sadaqati waxaa kaloo laga qaadanaya sadaqadaada inaad qof u dhiibi kartid ood wakaalad wakiil ka dhigan karto iga bixbixo aad dhihi kartid walaa siyama sadaqatu tadawuci maba kusii jirta lianna fiihi nawca israarin sadaqada hadday tadawuc tahay inaad qof kale u dhiibto iga iga qaybqaybi iga gaarsii dhahdo dadka iga gaarsii baaba si fiican uu leeyahay waxaa la tilmaamay marka sheekh ilalbani raximah اllahu tacaala sadaqaad badan dad badan buu sadaqaad sii jiray markuu dhintay kadib uun la ogaaday wuxuu samayn jiray dhowr qofood ayuu u dhiibi jiray ayagaasuu dhihi jiray dadka alle mar walba gaarsiiya iyagaa wakiillo uga ah intou noolaa marka lama ogeyn markii dambaa uun manaaqibtiisa iyo marka la tirinaya waxaa lagu daray yani qof sadaqo badan inuu ahaayo dadkii marka yaa sheegeen markaas wa fiihi ana lilmutasadiqi ajra maa nawaahu sawaau saadafa almustaqayb ninka mutasadiqa ah wixii uu niyeystay ajarkeeda ayuu leeyahay sawaau saadafa almustaxiqa aw laa ninkii mudnaa ha heleesho ama yaanay heleynin wa ana alaba laa rujuuca lahu fi sadaqati calaa waladihi bikhilaafi lhibati meeshan waxaa kaloo laga qaadanay aabbuhu sadaqo ou cunugiisa siiye kuma noqon karo hibo ou siiye laafaa ku noqon kara meelaha marka juska afaraad markaan gaarnaan sadaqo iyo hibo farqiga u dhexeeya sheegi doona وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله